barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa kuwda iyo barka duurnimo xilliga geeska afrika jimco wanaagsan waa lix labaatanka bisha maaj sanadka laba kun iyo koo iyo labaatan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegi doonno qarni ka hor sidii uu ahaa ganacsiga soomaalida dhaqaale haddii la waayo oo biilkii reerka la waayo reerka wuu burburayaa laakiin waagii hore taa waxaa ilaalin jiray dhaqankiina fiicnaayo markaaba reerka waa la xoolayn jiray oo furista iminka soo kordhay waxaa ka mid ah maandooriye dhaqankii hore ma jirin ninkuu hadduu balwad lahaa dhinacayo heesaana waxaad maqli doontaan
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
gudoomiyaha gobolka georgia brian crump ayaa waxa uu saxiixay sharci ay soo diyaariyeen xubnaha jamhuuriga ee xildhibaanada gobolkaasi georgia oo ku aadan arrimaha doorashooyinka taas oo islamar ahaantaasina la sheegayo in ay xadidnaan kusoo rogayso codadka lagu dhiibto dhinacayo maylka waxaana sharcigaasi ay xubnaha xildhibaanada uu siinaya awood weyn oo ku aadan inay soo saaraan qaabka doorashooyinka ay u dhacayaan dimuqraadiyiinta iyo xubnaha kale u dooda xuquuqda codbixinta ayaa waxa ay sheegayaan in sharcigaasi uu xuquuqdooda duutinayo codbixiyaasha dadka aan caddaanka ahayn sharcigaasi ayaa qayb ka ah sharciyo ay xubnaha xisbiga jamhuuriga doonayaan inay meelmariyaan oo ku aadan arrimaha doorashooyinka kadib markii doorashooyinkii sanadkii madaxweyne donald trump looga adkaaday gobolkaasi meelo kale oo ka mid ah gobollada ay jamhuuriga ku xooganaayeen taas oo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ku kaliftay in uu marar badan sheego warar aan sax ahayn oo ku aadan in codbixinta ay ahaayeen kuwo laisdabamariyey oo xubnaha dimuqraadiga sida uu yidhi ay doorashadu xadeen
dhowr wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaa wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaynu ku soo qaadan doonnaa waxyaabaha keeni jiray dumista qoyska wakhtiyadii hore ee sooyaalka dhaqanka iyo wakhtiyada hadda waxyaabaha sababa dumista qoyska soomaaliga ah waxaa inoogu martay macalin muuse xuseen diiriye oo ka mida macalimiinta inta badan dhaqanka wax ka qoray ku soo dhowow macalin muuse barnaamijkeenna toddobaadkan ee aad martida noogu tahay waan dhowahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat haddaan arar ku bilaabo saddex waa la dhegeysaa rabbi muxuu yidhi rasuulkii muxuu yidhi xadiiskii muxuu yidhi saddex aroortood u shaqaysan xaas xisaabta aakhiro xisaabta qabriga saddex waa loo samraa xanuun xooleyari xaas waayahay saddex ma hoogo ninka saqigaa ninka salaada badiya ninka sadaqada bixiya saddex way raagaan qoys hudahdu jeceshahay qabiil galaad rabbi yaqaano helay qaran xadaarada u taliso saddex wanaaji dariskaaga duqayyida dadka liita saddex doqon baa caadaysata nacasnimo naxli nacayb saddex nin weligaa ma gaadhid nin maalin ma gaadhid ninkaa faras wanaagsan ninkaa naag wanaagsan weligaa ma gaadhid ninkaa daaweyna sanad ma gaadhid saddex weligaa ma gaadhid fii aakhiro ninkaa digri badan ninkaa dabeecad fiican ninkaa deeqsisan saddexdaana weligaa ma gaadhid berigii hore habdha waxaa lagu dooran jiray xagga diinta quruxda iyo hidaraac oo soomaalidu waxaa tahdaa dumar iyo geelba waa la hidraacaa waa dhaqankeennii hore ee soomaalida ee fiicnaa haddaba waagaa hore furistu berigaa hore dhaqankaa hore xoolaa la bixin jiray reerkii wuxuu lahaa dhaqaalo fiican baahi ma jirin dhaqankii diintan u adkaa furitaanku ma jirinba maxaa een, sababi jiray in furiinku yaraado wakhtiyada hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalida waxaa berigaa hore dhaqankeenoo aad iyo aad u adkaa dhaqaalo dee qanimaan soomaalida xooladhaqataan ahayn qanimaan ahayn ninkaan xoolahayna tolkaa urin jiray markaa waa la xoolin jiray markaa berigaa hore waxaa yareeyey dhaqankeennii oo fiicnaa diintooda ugu adkaa dhaqaale xoolaan haysanay gaalada taa no boom no baby waagaa dhaqaalaa jiray laakiin intan dambe dhaqaalihii waa burburay waxyaabaha furiinka keena in labadii qof isfuraan maxaa ka mida muuse marka waayo kuwaas qodobadaas aad iyo aad ayay u badan yihiin waa wax jira dhaqankeenna ta ugu horeysa waxa weeyaan waa dhaqaale dhaqaale dhaqaale haddii la waayo oo biilkii reerka la waayo oo masruuf la waayo reerkuu burburayaa laakiin waagii hore taa waxaa ilaalin jiray dhaqankeenna fiicnaayo markaaba reerka waa la xoolayn jiray si dhaqsaa ayaa reerka loo xoolayn jiray in waxaa kaloo ku jira oo soo kordhay oo furista iminka soo kordhay waxaa ka mid a maandooriye dhaqankii hore ma jirin ninku hadduu balwad lahaa way yaradoo jaad bay ahayd wax caynkaa samaayeen laakiin maka waxaa soo kordhay waxaa lahaa maandooriye oo markuu ninkii wixii cuno wax isbedelaya caqligiisii taas maxay keentay inuu gabadhii hadii habeen walba dilo habeen walba dilo habeen walba dilo taasaa marka dadkii saddex goor guddi loo saaro markaas afraad waa la- waa la kala kaxaynayaa oo waa wax jira taasi ta kale imka soo kordhay ee furida keenta waxaa ka mid ah baasha loo yaqaano badeecadda badeecaddani waxa weeyaan waa maandoorideedna had iyo jeer gabadhii way ku maqan tahay oo halkaa bay joogtaa asxaab bay la joogtaa reerkii baa dayacmaya markaana waxaa bilaabmaya shaki waxaa kaloo jira oo iyaduna keenta waxaa loo yaqaano tahriib tahriibkii abatay marka heblaayaa way tahriibtay heblaayaa way tahriibtay heblaayaa way tahriibtay marka maxaa dhacay gabadhii inay hoos ka qarqashataba dhoof oy socoto nin saaxiibka ayaa gabadhiisii war gabadhiisii celi waxaan ogaada gabadhii inay tiginaysato ay dhoofayso oy socotay saaxiib waxaan ku yidhi gabadhaa iska ilow waxaa kaa qaaday ninka tahriib dhoof jacayl taasna imka way keentay waxaa kaloo duulista keena shakiga qofka uu waswaas noqdo shaki oo shaydaanku ka soo celiyo oo hal jeer gabadhi caaya oo dila oo aflagaadeen taasina way keentaa waxaa kale oo keena oo iyadaguna ka mid ah oo ima soo kordhay sii- sodoga xun sodogu hadduu xumaado waa dhibteeda leedahay ama sodohdu saddex dhaqsoo dimaan qoy sodohdu la celowday qabiil galaad rabbi yaqaano waaye qaran reerbaadiya u taliyey hadduu seedigu xumaadana way keentaayoo way jirtaa oo markuu seediga xumaado gabadhina way raacaysaaba markaa maxaa samaraya sokeeyihii way samarayaan sawjadii way samaraysaa sawigiina way samarayaa taasaa timiday oo markuu ninkii reerka iskaga tego uu furo uu waxba dhaqaale siin waayo taasina way jirtaa saaxiibka xun qoyska u dumiyaa haddii saaxiibka xun yahay dee ninkii buu jiidanayaa ama gabadhii buu jiidanaysaa markaa meel xun oo shaydaana ayay galayaan taasna way keentaa laakiin saaxiibka fiicani waxba ma dumiyo hadday saaxiibada gabadhu fiican tahay ama saaxiibka ninku fiican yahay sababta waa maxay saaxiibka fiicani dumarkaa aaminaba oo dumaashadii isagaa hadday islaayaan isagaa dejinaya habeenka marka cishaay gaadho way soo hoyanayaan waa saaxiibka fiican laakiin saaxiibka fiic- xuni labada dhinacba uu dumiyaa taasina waa ka mid sooyaalka hore ee dhaqanka soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay ahaayeen dadka soomaalidu dad xoolo dhaqataa reer guuraana ah shaqaysta waxyaabaha imiga ka duwan wakhtiyadaa hore waxaa ka mid a shaqala'aanta oo aan ku dhici jirin soomaalidii hore shaqala'aantaasi ka mid ma tahay burburka qoyska waa ta kowaadba waa ta kowaadba oo ninka hadduu shaqo tegi waayo ma xo- xoogsi ma helayo xoolo dhaxlo ma haysto xukuumad u shaqeyna ma jirto dee marka xaguu ka keena biil biil la'aan reerka uu burburaya laakiin waagi hore qani maan ahayn soomaalidu xoolay lahayd laakiin maanta cayr baa timiday dowladdii waa burburtay markaa taasi waaba ta kowaadba oo qofkaan shaqaynay xaguu dee reerka ka masruufi ma masruufi karayo waa kow waxaa kaloo jiri jiray wakhtiyadaa hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalida waxyaabo dhaqankii hore ee soomaalidu madadaalo u ahaa marka ay shaqada soo dhammeeyaan ee ay nasanayaan ee ay golaha joogaan haweenku waxbay isku madadaalin jireen dhallinyarada kalena waxbay isku madadaalin jireen waxyaabaha imika waxaa bedelay baraha bulshada bal markaad imiga dhaqankaa tilmaamayso markii hore ee dhaqankii hore ee soomaalida waxyaabihii ay isku madadaalin jireen ee ama ciyaaruhu ka mid ahaayeen ama waxyaabaha kale ay ciyaari jireen ka mid ahaa maxaa ka mid ahaa ee ay imiga bedeleen baraha bulshada in innaga dhaqankeennii hore gabadhu waxay bixi jirtoo keliya hadduu aroos jiro markuu aroos jiro ama deriska geeri ka dhacdo ama reera deriska ay guurayaan ayaa gabdhaha la diri jiray oo tegi jiray laakiin innaga inta badan way yarayd oo ciyaarta waba nagu yarad ba inagoo dee wajiir saameenkii in laisku soo baxo meel layaar ciyaaro halkaa inanta wax soo raacyo waaliyeed baa soo raaciyey markaas halkaasaa liiman jiray markaasaa marka ciyaarta la dhameeyo waa noqon jiray dadkoo nadiif buu ahaa dhaqan buu dad waa jecel buu ahaa dhaqankeena fiicnaa laakiin iminka waxaa soo kordhay baraha bulshada baraha bulshadu maxay keeneen gabdhihii markay baarkaa ku jiraan ayaa nin dhoofay bay kasoo qaat ama in ninkii gabadh maqaan la heshiin oo baraha bulshadu galaya halkaa heshiis ka bilaabaya markuu gabadhii ogaato ama ninkii ogaado reerkii u dimayaa baraha bulshaduna qayb weyn bay ka qaateen waxaa kaloo iyaga qaybka moobiilada shaki baa yimiday waxaa dhacday in gabadhan abtibahay baa soo duuday markaas ninkii naagu bala sheekaystaa reerkii baa yimidi markaasaa gartii baan galay anigu waxaan idhi maxaad ka shikaday waa tiri habeen oo dhalaan moobiil baa soo wacaya markaas waladaa dhegeysta abtii baan ku yidhi dadkan soo dukaan dukaan buu hayaa waa baaxmashar macaamiishiisii baa leh beri berkii baa noo go-e noo soo shub kuwa ganacsiga wane maaha xumaan kaloo ma jeedo waxaasoo dumari waa macaamiishiisii markaa saasuu ugu shubay wax kalaa u qaadanin shirki bay keentay yadna waad aragtay moobiilkuna saasuu keenay gabadh baa la guursanayaa waxay leedahay waryahan waxaan doonaya anigu marmar moobiil muraawaxad ninkoo ma awoodoba waxaa dumarka loo dhigdo idhig weydo ma soconayo dee awooddiiba isaga ma waraba waxaa kaloo qoysaska dumiya jacaylka siyaadada waxaa jira haddii aad xoolo jeclaato ilaahay kugu taxamaya haddaad xaas jeclaato ilaahay kugu taxamaya haddaad xusbi jeclaato ilaahay kugu taxamaya waxaa doonaya wax kasta inaad ka dhigto dhexdhexaad waxaa kaloo furud imkani dhaqankii dibadda inantaadii ood xukumi karayn inankaaad xukumi karayn islaantaada xukumi karayn dhaqankii qurbaha keeno kii qurbuhu boqolkiiba sagaashan qoyskii soomaalidu uu dimay waxaana keenay dhaqankaashe aan la niminay haddaan eego dhaqanadii kala duwan yihiin tusaale wadannada carabta qoysaskii naga tegey ma arkaysid boqolkiiba sagaaliyo sagaashan reerihu way jiraan waayo ninkii uu dhaqaali waayo biilku kaadagay laba wakhtigiisii xaaska ku luminayaa wakhti kale wax siinaya inuu gabadhii la shaqeeyo isagaa fulanka soo iibsha isagaa xawaashka doona wax walba raggaa doona halkaas dee furad ma jirto halkaa waxaa ka muuqda in dhaqanka islaamka iyo dhaqanada kale ay kala duwan yihiin ama dhaqankeenna iyo dhaqanka wadannaa carabtu furitaanku ay aad iyo aad u yartahay laakiin dhaqanada shisheeyaha ayaa keenay furis aad u fara badan waxaa kaloo keena furida bakhaylnimada bakhaylnimada saddex dumarku ma jecla qaduuc qorqode qufaclabood ninku hadduu bakhayl yahay qoyskuu dumaya waayo qofkii marti bay leedahay dad baa u imanaya asxaab baa u imanaya waxba ma siinayo beelun buu dhigaya taasina waata keenta dumista keenta waxaa kaloo dumista keenta guurka oo bata markuu ninkii saddex dumara ama afar dumara guursado dee furdii way imanaysaa saasuu qoyskii ku burburayaa waxaa kaloo jirta oo iyaduna keentay sodoga xun sodogu hadduu xun yahay sodogii oo inantii inankoo aabba ahaa ama adeerka la culuubay taasina waxay keentay inuu reerku dimo oo waxaa yaaban saygiibaa yaaban sawjadiibaa yaaban sawigiibaa yaaban waay sawigu halkayaa sodogiioo hoodo dira yarkayaa inankii waa aabbihi ama adeerkii lama hadli karo dhibaataa timida dannabo isagoontoo meel boola degayn taasina way keentaa waxyaabahaas kasoo shekeeya oo dhan ayaa dhaqankeenni ku soo kordhay oo dumista keena ugu dambayn innagoo ku jirnaa gunaanadkii barnaamijkeenna bal waxaad ka warantaa waxyaabaha aad ka soo sheekaysay ee keena burburka qoyska ee haddana ku soo cusboonaaday bulshooyinkii soomaaliyeed dhaqankii hore suubanaana laga tegey waxyaabaha xalka u ah ee lagaga guuri karo ee loogu soo noqon karo in qoysku aanu burburin oo uu noqdo qoys wanaagsan oo asluubtiisii iyo dhaqankiisii ku toosnaada muxuu adiga kuula muuqdaa xalkaasi wadajirka qoyska si adkaynaya allahayna siiyo allahayna siiyo taas waxa weye kow inagoo hella dowlad hela kow laba dhaqaale hela saddex dhaqanka oo la adkeeyo haddii dowlad xoog la timaado oo awood la timaado dadka oo dhan baa shaqa tegaya markaa dowladdii maxay leenaysaa dhaqankiiba eegi xeerkii qoyska eegi diintiiba eegi wax kasta dowladdu eegi midda kale dhaqaalaa imani oo raggii oo dhan baa shaqa tegi maanta maxaa dhibta keenaya dumarkaa shaqa taga raggii way fadhiyaan dhammaan raggii boqolkiiba toddobaatan way fadhiyaan dee caawan ma hayaan dumar baa shaqa taga hadduu hadal yimaado oo baday bilaana shaqaysta idhaa falanaya marka waxa ilaahay noo keeno haddii dowlad timaado oo dadka wala shaqa tagaan wuu waxaas wuu yaraanaya hadduu dhaqaalihinu korkaco khayraadkinu soo baxana waxaas wuu yaraanaya dee dhaqaalihii baa meeshii ka bato lasma ogaanayaba dhaqankeennina wuu hagaagayaa oo adduunka maanta dhaqanka waa la iibsadaa haddaad dhaqaale yeelto dhaqankeenna cirku mari waagii horeba dhaqankeena ugu fiicnaa dhaqaaluhu inta badan iskama yimaado dhaqaalaha bulshada keenta soo markaa in la shaqaysto maaha oo shaqala-aanta la caadaystay in layskaga tego waa sax waa sax waxaa la- ninka sheeka laasimay dadku dib u shaxaada waa wax jira waxa weeye innaga taas xagga waxbarashada xagga waxbarashada ayay tiyadii aad uga xumaatay aad iyo aad waxaa kaloo jirta dadka aqoonta leh ee tayada leh ee shaqo abuuri kara in dowladuhu shaqa- shaqaaliyaan haddii dad mutacalimiina oo tayada loo dhiiba maamulka loo dhiibo si dhaqsa shaqa u abuurayaan xirfadihii bay keenayaan anigu waxaan qabaa haddii tayada kor loo qaado waxbarashada dhaqaalahu la imanaya tusaale imika anigu mashruuc baan wadaa in qof kasta oo dadka somalilan joogay uu maalintii konton doolar helo waan wadaa waxaan doonaya imika dadku inuu shaqo tugo dooxeela tugo sida ciidda loo shaandheeya baraan loo shiiro shiirasi waan dhamaystiray markaa dhulkeena qiimad baa taallo waxaa jira maanta hal kiilo oo boqol iyo konton doolara hal kiilo oo afar milyan oo doolara dhulkeena leh in markaa dadkii cilmiga lahaa hadduu nin kasta dadaalo uu ku- uu- uu- uu keeni karaa inuu shaqo abuuro xirfad abuuro intaas waxaynu ku soo gunaanadiina kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada boorima martina uu inoogu ahaa muuse xuseen diiriye oo ka mid ah macallimiinta inta badan dhaqanka daraasiyeeya waxna ka qora cilmi baadhis badanna ku sameeyey wuxuu macallin ka ahaa muddo ka badan afartan sano dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka wuxuuna maanta marti inoogu ahaa barnaamijkeenna toddobaadka ee sooyaalka dhaqanka waxaana barnaamijkan idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad dhegaysanayseen markana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo xalay iyo shalay galab waxaa dhacay ciyaaro ka tirsanaa isreebreebka koobka qaramada afrika iyo weliba isreebreebka koobka adduunka oo ka kala dhacay qaaradaha afrika iyo yurub haddii aan ku hormarno isreebreebka koobka qaramada afrika ciyaarihii xalay dhacay south africa iyo ghana ciyaarta dhex martay oo ka dhacday dalka south africa waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah laakiin gabon ayaa saddex iyo eber ku garaacay xulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo angola waxay hal eber kula khasaartay kooxda qaranka ee gambia comoros iyo togo eber iyo eber ayay isku mari waayeen waxaa barbardhac gool iyo gool ah een ciyaartoodii ay ku dhammaatay kenya iyo masar botswana waxaa ka badisay zimbabwe oo dirtay hal iyo eber zambia iyo algeria ciyaarta dhex martay saddex iyo saddex ayay iskula agdhaceen labadaasi xul equatorial guinea waxaa hal iyo eber ay kaga badisay tanzania tunisiana shan iyo labo ayay ku qabatay xulka qaranka ee libiya dhinaca yurub haddii aan fiirino ciyaarihii isreebreebka koobka adduunka wareegiisii koowaad sbain iyo griega hal iyo hal ayay isku mari waayeen sweden ayaa ka badisay georgia oo dirtay hal gool iyo eber ciyaartani ayaa waxaa shan sano kadib sweden usoo laabtay laacibkooda zalatan ibrahimovic ibrahimovic ayaa shan sano ka hor ka fariistay ciyaaraha caalamiga laakiin hadda isaga oo sagaal iyo soddon sano jir ah ayuu dib u soo laabtay switzerland saddex iyo hal ayay kaga badisay bulgaria talyaaniga labiyo eber ayuu diray waqooyiga ireland israa'iil iyo denmark labiyo eber waxaa ku badisay xulka denmark austria iyo scotland laba gool iyo laba gool ayay isku mari waayeen ingiriiska shan iyo eber ayuu kaga badiyay san marino hungary iyo poland saddex iyo saddex ayay iskula aga dhaceen jarmalka ayaa saddex iyo eber kaga badiyay iceland halka romania ay saddex iyo labo uga badisay kooxda qaranka ee north macedonia waa tahay dhegaystayaal xubinta ciyaaraha duhurnimadan intaa haynoo joogto
halka warkaasaad ka dhegaysanayseen waa v o a
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan fmta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqoliyotodobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somaly com
haatanna ku soo dhowaada heesta
idaacaddi duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa naga intaa dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo